Xiriirka ciyaaraha fudud ee Somalilan oo kaashanaya wasaaradda ciyaaraha Somalilan ayaa shaaciyay tartanka dhinaca orodka ah. Tartanka dhinaca orodka ayaa waxaa kasoo qayb gali doona cid kasta oo leh hibada orodka waxaana socdo diiwaangelinta orodyahanada Somalilan. Xoghayaha ciyaaraha fudud ee Somalilan Kowsar Axmed Ciise ayaa sheegtay in la bilaabay diiwaangelinta tartanka orodyahanada ka qayb gali doona tartanka ciyaaraha orodka.
xiriirka ciyaaraha fudud jamhuuriyadda somalilan waxa uu ogeysiinayaa dhammaan bulshada reer somalilan in ay socoto diiwaangelinta orodada taasoo ka socoto xarunta xiriirka ciyaaraha fudud xafiiska orodadan oo ay ka qeybgalayaan dhammaan gobolada somalilan ama orodyahan kastoo reer somalilan ah waxaan bogaadinaynaa ama aan u sheegaynaa in dhammaan orodyahanadu kasoo qeyb galaan oo ay socoto isdiiwaangelintu taasoo xirmi doonta tobanka bisha sagaalaad da-a ka qeybgeli doona orodka waxa ay kaleeyihiin saddex qeybood buu noqon doonaa horyaalka saddexaad ee ciyaaraha orodka ciyaaraha fudud da-ahaasoo ahaan doonaa toddobiyo toban jir ilaa toddobiyo toban jir sideed toban jir ilaa sagaaliyo toban jir labaatan jir ilaa soddon jir tartankan waxaa maalgeliyey wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha taasoo markasta aan ka helno dhiirigelin iyo garab istaag waxaan rajeynaa inaad kasoo qeyb gashaan tartankan ka dhacaya magaalada hargeysa insha allah tartamada noocan oo kale ayaa door muuqda ka qaatay isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada kasoo qeyb gasha tartanka waxaana halkaasi lagu soo bandhigaa hibada orodka ay leeyihiin dhalinyarada